waxaa sare u kaca laga dareemayaa qiimaha la iibiyo noocyada kala duwan ee dharka suuqyada magaalada beledweyne sare u kacan ku yimid qiimaha dharka ayaa waxaa sababay canshuurta lagu kordhiyey maraakiibta isaga kala gooshaa gacanka cadan ee dalka yaman taasi oo keentay in qiimo sare ay ku yimaadaan dharka qaar ka mid a bulshada ku nool magaalada beledweyne ayaa ka hadlay sida ay u saamaysay qiimo kororka ku yimid noocyada kala duwan ee dharka iyadoo lagu guda jiro maalmihii ugu dambeeyey bisha barakaysan ee rabadaan dadkuna ay isku diyaarinayaan munaasabadda ciidda waxayna ganacsatada ka codsadeen in qiimaha sare ee dharka haatan uu joogo hoos loo dhigo munaasabadda ciidda ee ay dadku isku diyaarinayaan awgeed magacayga xasi saakh waxaa ka mid ahaa danyarta magaalada beledweyne waxaan ka mid ahaa dadka muruqmaalka ee maalintii hal doolar nus doolarka magaalada ee ka xamaashaan ka mid ahay ganacsatada magaalada maalmaha sidaan oo kalenta ay soo dhawaato ciiddo waxay sare ukac mataqaanaa weyn oo sameeyo mataqaanaa dharka ku yimaado annaga waxaan nahay dad aan waxba gadan karin mataqaanaa maalinta hal doolar laba doolar raadinayo nus doolar hal doolar si ay wax u helaan oo muruqmaal waan nahay ma mataqaanaa ma iibsan karno waxaan ka mid ahay bulshada ku dhaqan magaalada beledweyne maalmaha ciidda waxaa sare kac laga dareemaa qiimaha dharka oo runtii ubadka soomaaliyeed ay waalidiintooda u iibiyaan marka run-aantii waxaa jirto waalidiin badan oo ilmahooda aanan u iibin karin sababaha sababo dhaqaale darteed runtii marka waxaan codsanaynaa in qiimaha dharka maalmaha barakeysan maalmaha ciidda ah hoos loo dhigo dhanka kale qaar ka mid ah ganacsatada dharka iibiyaha ayaa dhankooda ka warbixiyey waxyaabaha sababay in dharka uu qaaliyoobo bedel waaweynaa jira sanadkan inta badan dharka ee sanadkan xoogaha waxaad moodaa inuu ka qaalisan yahay sanadkii hore sababta u weyn oo sanadkan qaali u noqdana waa baddan badda cas la yidhaahdo xoogaha dhibaatada ka soo korortay aada u sababtay marka sanadkan waa ka duwan yahay sanadadii hore dharkanna waa ka qaalisan yahay ugu yaraan waxaa u dhexeeya dharkii hore dharkan markaan si tuutaale aan ka hadlo darsinkii oo kale waxaa u dhexeyn karaa labaatan ama shan iyo labaatan sanadkii hore oo u dhexeeya ha isbedel wuu jiraa isbedel wuu jiraa sanadkan maraakiibtii ayaa waxaa lagu kordhiyey lacaga dhiiraada maadaama saameyn ku yeelatay baddii la marayey badda cas marka qarashaadka waxbaa kordhaya laakiin wax hadda sidaa u buran oo dadkii aanan dareemaynin weeyaan wallaahi bulshada way ku qasban yihiin qofku baa baahidiisi wixii dee u baahan yahay maadaama uu dee waa ku qasbaya inuu sanaatiida raacday uu raacayo sare ukaca ku yimid qiimaha dharka lagu iibiyo suuqyada magaalada beledweyne ayaa ku soo aadaya xilli qaybaha kala duwan ee bulshadu ay aada u iibsanayaan dharka noocyadiisa kala duwan maadaama ay fooda inugu soo hayso munaasabadda ciidul fidriga oo maalmo kooban ay ka dhiman yihiin